haya bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin shalay oo taarikhday ahayd in ilaa ragga bisha ku dhawaad laba kun iyo toban iyo sideedda shir laba maalmood socday ee mataanku lagu soo gabagabeeyey shirkaas u socday laba beelood oo ahayd beelaha kala duwan mataan iyo jiirka fadleed oo durisnaa walaalana ah ayaan dhigana shaacadeer dhex marsay shirkaas waxaa lagu heshiiyey saddex walaa ka soo baxday qolka koowaad nabad waartay in lagu heshiiyeen labada beelood nabad waartay inay ku heshiiyeen waana isla qaatay nabadaas waxyaala dhibaata jirtaana waa la iska daaweeyey oo dhimasho iyo mataqaana dhaawac iyo mataqaana iishan ahay waa lagu heshiiyey qodobka saddexaadna wuxuu ahay labada beelood oo walaalaha ah oo isku dagaalamaya baanyaalay iyo dhinaca koonfurta kala tabaan in aan kala dhex galno cayrka kale iyo adoon cabdulla nimanka la yihaahdo oon guddi u ahayn awalna waagii hore matalaan guddiga hayaanu ahayn inaan kala dhex galno noloshii matalaan ee mataqaana horey loo dhigi jiray inaan soo cusboonaysiino intiga heshiisiinta halkaas ay ka bilaabato waxaan ku heshiinay berri iyo saa dambana inaan ku tagna meelihii dagaalku ka dhacay ee aflaax baynunnaas kabacdina dib u heshiisiintii inaan gudasheedii meel isla qaadano meesha isla qaadanana aan dhigno bilaas bilan annagoo ah oo cayrka naga kale iyo abaan cabdalla aan dhigno gudashaas iskumada kale labada beelaha walaalaha ahay oo cali madaxweyne iyo habareji waxaa shirkaas ka soo dhaca baacda nabadeed oo laleeyahay dee beelaha walaalaha halkaas dirinta ku dhex martay dagaalka hala joojiyo ilaahay ha laga cabsado dadka lalayna la iska daayo dadkaana ma kala maarmo waa isku gobol waa isku deegaan waa isku dal waa isku duun waa deris hala joojiyo dagaalka taas ayaan ku heshiinay markaan ku heshiinana waxaan ku ballanay haddii ilaaha idmo deegaankaas inay ka soo baxaan dhinaca reer gadiid iyo mataqaanaa dhinacaasay ka soo baxaan beritoole annaguna guri-aan aan isugu tagno dhinacaas guri-aan aan ka baxno meeshaas markaan tagno mataqaanaa deedku degan yahay deriskaana inaan labadoodi isku nagaano gudiya gudiyaalkanagu halkaasna aan ka wada tashano meeshii iskugu keeni karna labaas bilo walaalahaana goosha la dhigo markay suuragal noqoto taasaan ku heshiinay waxyaalihii dhex maray labadan beelada hadda kala dhigta matalaan iyo xubnaha waa laga heshiiyey si qurxoon qoraalnimo leh naxariis leh raxmad leh ayaa laga heshiiyey jirkaas wuxuu ku dhammaaday guul hada maalmada socday gudashana waxaa dhigay maamulka galmudug iyo mataqaanaa degmada matalaan dadka jooga ayaa dhigay magaalada maamul hirshabeellana way kasoo qayb galeen iyo galmudug labadaba way kasoo qayb galeen waxaan ugu baaqaynaa waaas maamul ee hirshabeelle iyo galmudug dadka ayagaa dowlad waa ayagaa dadka mataqaanaa waa shacabkoodii dadka inay kala celshaan inay meesha ciidamo isku dhafa geeyaan inay dadka deegaanka ku diriiraan ee shacabka inay geeyaan ciidamo isku dhafa oo labadaas mataqaana maamul goboleed ay kala wataan halkaas dadkay ku kala celiyaan annagoo daa dhaqankiina waxaan ka midaysanahay mar dambe inaysan waddanka xabadi ka dhicin ilaahayna waan ka baryaynaa ayagana waxaan ka codsanaynaa walaalayaal xabadda joojiya dagaalka joojiya mar dambe mataqaanaa isha wiil dambe yuusan meeshaas nooga dhiman dalka la kala qabsanmaa biyaha la kala degimaa la kala guurimaa ilaahay ka cabsada walaalayaa dagaalka joojiya waana baryaynaa dagaalka joojiya annaguna waan ku dhex jirnaa haddii ilaahay idmo karaasamayno karaayo mayno haddaan nahay labadii dowlada shalay ku shirtay matalahana ku heshiinana oo adoon cabdalle iyo reer ugaas iyo xayrka kale oo habarji ku jira haddaan nahana waxaan ku heshiinay inaan dhexda xirina arrintaas ilaahayna nagu guuleeyo waa u taagan har iyo habayn diyaar baan u nahay ayagana waxaan uga codsanaynaa inay dagaalka joojiyaan dowladaha galmudug iyo hirshabeellena waxaan ka codsanaynaa inay mataqana meesha ciidanku dhafa geeyaan dowladda federaalka soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa dalkan dowladda xayadaa ka joogta ciidmo milisariay leedahay wasiiray leedahay inay ayada laftigeeda arrinta soo faragelido inay meesha timaado inay ciidan usoo dirto inay dadku mataqaanaa ii sheeg ay ku bixiyo dhaqaale si lagu heshiidahay ayagana saasaan ugu baaqaynaa waxawar maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaan ugu baaqaynaa iyo golaha wasiirada ciidamadadaba inay deegaankaas usoo diraan mataqaanaa ii sheeg ciidamo iyo wafki iyo heshiisiina oo mataqaana nakaaba inay noo soo diraan haddii kale meesha xakumi doonaa iyo dalkay dowlad u noqon doonaan ninbaa ayaga ayaa sheegi doona annaga waxaan leenahay kaalinteeda waa gadeen haddeeray u banaantay kaalinteeda waa qaateen salaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu
suldan cali cabdileed aad baa umahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo suldan cabdi dhinge waa maqlisi suldaanka qodobadii iyo heshiiskii ayuu kasoo baxay si gaar ah dowlaynka matalaan iyo gurceel iyo dhuusmareedaka iyo mid kamid ah beelaha daladweyne oo si gaar ah ay
maray ka bacdina labadii beelood oo kale ee ku dagaalamaysay koonfurtana qaybkana ahayn maxaa dhihi karaa heshiiskan
heshiiskaas waxaa la dhihi karaa adiga maaragta ummaddu meel kuma dhamaato labadaas qolo waa maqnaayeen oo labada qolo shidaada haysatay annaguna shidaada haysatay aan ka tashanaynay iyo waxyaalo yar yar oo dhaqlayada wixii dhaqlayadaa waa ka heshiinay wixii horena iskuulguyno inaanan dhaqaano rabna guushii hore ka dhimanaana inaan hadda taabadgelinaa rabnay haddii alla guusha loo ogolyahay guushana waxaa dhigay galbudug adiga haddii alla labada maaqlo way isugu yimaadeen odayaashii labadaas beeloodooda way isugu yimaadeen waxaanan ku ballanay haddii ilaahay kuusoo ogol yahay inaan ku baxno meeshaas oo wax ka qabanno inta tabataya labada maamulna ay geesaha naga taagnaadaan annagoo maamuladayada iyo odayaashayada iyo waxgaradkayaga waxaan kala ugu baaqaynaa jaaliyadaha iyo ganacsatada waa dadkood iyo dadka islaynaya ayaguna inay nagala warqabaan oo na garab istaagaan oo ku soo baxaan dowladdu waxaan leeyahay labada maamul goboleed ayagana wuxuu waa dadkoodii nacsi iyo awood iyo ciidan intabaa ku dhex istaageen meesha dadar xukuma la arki maayo haddii dadku islaayo ayaguna taan ku soo dhawaadeen dowladda dhahana waxaan leeyahay wadaan teedii gabtay ku kala makalka heshaan layi ayagu kuwaasu toodii waa gabeen annaga haata warkaan u diraynana waxba ku tari maayo ayaguna wax isku tari maayaan annagana wax doonaatayna siratanaynan umalayna kuwaas xagga iska dhig sheegisna uma baahno waa loo sheegay hadday wax qabanayaan waxaan leeyahay marka unbaaq labaad u jeedinaynaa meelaha xabaddu ka socoto iyo labada jufoo hadda dagaalamaysa labaduba baaqa islaamnimada inay qaabilaan oo wax naga maqlaan oo soo dhoweyaan oo qof dhintay waxba tari maaye ilaahayna ay ka baqaan annagana cidla taabadgeliyaan oo dinta wax garanaysa iyo inta wax maqlaysa iyo inta culummada iyo inta mashaaqiic inay inta istaagaan wax nala qabtaan oo na garab galaan ayaan ayna ka doonaynaa baaqaasna inay soo dhoweeyaanaan doonaynaa inay qaataanaan rabnaa ha qaateenna waa leena way islaama oo arrintaas meeshaas dalaa isku haynaya wax alla way islaama oo hadda warkaas dhegaystana inay nagala qayb galaan waa rabnaa waa gartay waxaa rabaa nabadoon cumar shariif baan rabaa inaan siiyo waan soo gabagabaynaynaa soo dhawo nabadoon cumar dabcan suldaankai nabadoonka waxbay ka hadleen marka adigu maxaad ku daraysaa intaas ah laba maalmood baa joogteen heshiis baa la gaaray waa la baxaa baa la yidhi xabadii waa socotaa dhimashada dhaawacaa jira ma moodaa inayna waxla qaba karin ayna quusanaynin haye bismillahi raxmaan raxiim gooshii iyo arrimihii shalay dhacay oo labada beri u joognay suudaanka iyo nabadoonka ka hadlay anigu ku laaban mahayo qaabkii ay u sameeyeen muxuu ahaa culimo udiinka iyo ganacsatada iyo jaariyaha dibadda culimo udiinka soomaaliyeed iyo dhammaan muxuu ahaa